munaasabada ballaadhan oo ay ka soo qayb galeen dadweyne kala duwan oo ka dhacday magaalada laascanood ayaa waxaa si rasmi a xilkii ula wareegay mas-uuliyiinta s c khaatumo iyaguona kala wareegay guddida aaya ka tashiga ee sool sanaag iyo cayn oo halkaasi ku wareejiyay xilka ay muddada hayeen guddoomiyaha guddidaasi sheekh maxamuud salaad warsame ayaa ka hadlay xil wareejinta ay maanta sameeyeen waxaan wareejinay xilkii aan ummadda u haynay si nabadgelyo iyo sharaf ah waxaan wareejinay hanti waxaan wareejinay xafiis dhammaystiran waxaan wareejinay faylashii noocyada kala duwan ahaa ee xafiisku lahaa ayaan ku wareejinay guddoomiyaha hogaanka ss khaatumo ayaan ku wareejinay dadkii oo isku duuban xooggii ciidamada oo maaragtay dhammaystiran oo maaragtay cudud ku filan haysta isku dhinacna u jeeda isku qalbiya isku talaah isku taliyo ah waxaan rajaynaynaa marka inay si deg dega hore ugu socdaan nagana fiicnaan doonaan insha allahu tacaala sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay xilka ay la wareegeen hogaanka guud ee s c khaatumo cabdiqaadir axmed ow cali isagoona ka hadlay arrimo kala duwan
waa salaamayaa adiga iyo bahda v o a maanta waa maalin taariikhiya waxaa dhacday xil wareejintii maamulka s c khaatumo ee hogaankiisa la ii doortay baa maanta ka dhacday magaalada lascaanood waa maalin weynoo taariikhiya oo ku weyn halganka aanu ku jirno iyo bulshada s c dhexdeeda insha allahu tacala haddii alla ka dhigo waxaanu rajaynaynaa guul dhulkayaga cadow baa ku soo duulay cadowga annagu cadow ka dhigan mayno dhulkayagaannu ka saaraynaa waa isdhaafinaynaa insha allahu tacaala kadibna dariswanaag baanu haynaa duqa degmada boohoodle khadiijo axmed aadan ayaa ka mid ahayd dadkii halkaasi sida weyn uga mahadceliyey xil wareejintaasi xil wareejintii maamulka khaatumo kaasoo maanta aanu ka soo qayb gallay runtii waxay ka dhacay xil wareejin ku saabsan maaragtay dowladnimo iyo horumar loo diyaar yahay in dadka deegaankan lagu hogaamiyo ama maxaytay loogu soo celiyo bulshada nabadgelyadoodii iyo horumarkoodii midho aanu anagu leenahay oo nin badan sugaynay ayaanu haddana helay bulshadayada iyo deegaankayagaba aanu kaga shaqayno annagoo ku faraxsan oo maanta waxaanu leenahay oo aan ku naaloonanay in badan aanu gaadhnay aad iyo aad qaar ka mid a bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa xil wareejintani v o a kala hadashay saarakiin cabdi xirse oo ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa haweenka runtii aanu aad maarata ugu faraxsannahay dareenka iyagana waa aad u sarreeyo aana ilaahi subxaana watacaala in badan ugu mahadnaqayno marka xil wareejin bay maanta ahayd oo guddigii hore soddon iyo saddexda ayaa laga wareejiyey howshii ay soo qabteen kheyr allaha siiya nimankii aad usoo dhabar adeegay dhammaan maarata madaxdeedii la doortay afartan shanta aheed baa lagu wareejiyey oo insha allah aan rajaynayna ayagana inay halkaa howsh kasii ambaqaadaan bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdi muuse axmed ka bulsho ahaan hanaankan runtii waa hanaan la sugayey oo bulshadu ay dooratay oo go'aamadii bishii labaad siddeeddeedii soo baxay bay ka mid ahayd waxaan ka filanaynaa inay ummaddan u adeegaan gaadhsiiyaan meesha ummadda hamigeedu doonayo cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood